Gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaal ayaana shidhiki dhismaha wadooyin Tarloge oo lagu hirgeliyo waaxda Wajeer ee degmada Kara taasoo lankamaga dari wadada Sheekh Cusmaan Xidig munaasabada shiidhiga waliba gobro ku hayay gudoomiyaha degmada Karaan agaasimayaal saraakiil ilaamaha amniga odayaalka dhaqanka iyo qeybaha shil duwan ee bulshada degmada Karaan gudoomiyaha degmada Karaan mudane Faarax Cadaani yanan koreen ku hadlay shidhiga dhismaha wadada Interloge ee mudane gudoomiye kusoo dhawo degmada Karaan gaar ahaan waaxda Wajeer wadadan ee tiktoorka ka warbixiyay qaabka ee soo martay iyo hadda oo noon dhagax dhigayso waddoodhi kaloo badan oo ilaa iyo labaatan gaaraayeena dadku way is abaabuleen mudane gudoomiye waxay diyaar u yihiin inay waaxda wajaar waa waaxda koowaad in isbuucan gudihisana aanoo dhagax dhigto waddoodhi kale tanna maanta aanoo dhagax dhigto lixda waxoodna way is abaabulayaan tan waa waaxda koowaad mudane gudoomiye kusoo dhowaaw reer kaaraan waxay u istaageen in in interlog interlog inay xaafadaha dhigtaan laamigeena wax badan adag ka qayb qaadatay waxna way noo socdaan waxna adigaa noo dhisay wadadaanna dadka shacabka is abaabulayo gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale oo shiidhikiyana bogaaday iskaashiga bulshada iyo maamulka degmada kaaraan dibudhiska degmada kaaraan aad halkaan u taagannahay oo aad qaybta libaaxdale aad ka qaadateen waa ku mahadsantihiin horumarka iyo qurxinta qofo meelaa uga aadan shalay waddadan waad ogeedeen say aheeday burburka iyo wax rafaadka ka muuqday maanta waa laami laamigaasi wuxuu soo kordhihayaa kuwa ka leexanayo oo dhanba inay noqdaan ama laami ama interlog haddii aad quruxsatiin sida uu ka dhawaajinaya doctor oo aragtay ismaaciil jumcaale ayaa waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo inaan dariiqaas ku wada soconno oo aan iskaashi wax ku dhisanno annaga mar kasta halkudhigaygu waxay tahay dalkaaga ku dhiso hal doolar ayuu yahay halkudhigayga wuxuu yahay waxaadan qabsan laguu qaba maaye adigu wax qabso waxay kale ahaa jirta jid waa layga dhaxlaa ee wax jeeb lagu qaada layga dhaxli maayo ayuu ahaa jira halkudhigayga halkudhigyadu waa badnaayeenoo karfanjeeb male xataa ka miday ahayd marka waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo maanta gurigaani ama booskaani shala qiimiyaw jooga maanta ma joogo waxaa quruxda iyo qiimaha u yeelana waxay tahay waa waddada islaamiga ah haddii tan lagu darana kaba sii daran waxaan rabnaa marka habeen dhoweed shan saac maray eeday ayaan degmada kaaraanaan nimida kormeer ku nimid waxaan u nimida maamulka iyo hay-adooda amniga ayagoo wada fadhiyo oo shir ayaan u nimidna shan saac oo habeennimo aad iyo aadaan ugu farxa runta laakiin laakiin degmada xaruntii degmada waa leediin dhiso waa saddex dabaqaan u malaynaa marka dabiqi korkiisaan saarayn xaggaasaan fiirino waa mugdi xaggaasaan fiirino waa mugdi marka markaan meelaha kale aan tagoon kor ka fuulo carradana waa wadiifaysaa marka bal guryahan iyo boosaskaani ama dadkooda ha dhistaan ama inta laga iibsado ha la dhisto kor ha loo qaada magaaladan ha la nuuriyo